cabdiraxmaan alcadaala oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka ayaa weerar afkaa ku qaaday mas-uul ka tirsan maamulka la baxay puntland alcadaala ayaa weeraray wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka la baxay puntland ee fadhigiisu yahay magaalada garowe cabdi faarax juxa isagoon ku tilmaamay nin weyn oo anshaxun sidoo kale alcadaala ayaa sheegay in uu ninkan uu mar weliba ka sheekeynayo anshaxumadii uu samayn jiray ee soo martay noloshiisa waa kan alcadaala isagoo ka waramayo arrimahaas mar kasta yani dadka soomaalida hor yimaada dad mas-uuliyiina oo hadda qaar ka mid a dowlad goboleedyada madax ka ah wasiir ka ah dowladda federaalka wasiir ka soo noqday nin weynoo madaxiisu caddaado oo aan aqoono u dhimanayn ah oo maalin kasta hadlayo waxa uu ku hadlayo iyo khalfiyaadkiisa haddii la baarana wax laga yaqyaqsooda ah oo runta ay ceeb tahay in qof dad soomaaliyeed magacooda ku hadlaya uu waxaa sameeyo dadkaasoo kaleeto taariikhdooda iyagu qoray oo taariikhdooda ay qoran tahay laba taariikhood uu leeyahay nin ka mid ahoo nin weynoo la yaqaano madaxu caddaaday oo aan hadda da u dhimanayn labo qormuu leeyahay laba midna buugay ku qoran tahay midna waa muuqaale la yaqaano buuggiisa ciwaankiisa wuxuu uga sheekaynayaa fal anshaxumo ah oo uu ku kacay oo noloshiisa soo martay oo uunan la xishoonaynin si kastaba ahaatee waxaa marar badan sidan oo kale weerar afaas ku qaaday madaxda dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada ee shisheeyaha dalka ka hirgeliyey